fadhi uu maanta magaalada hargeysa ku yeeshay golaha guurtiga ee somalilan ayuu wakhtiga muddo laba sano ah ugu kordhiyey golaha wakiilada ee somalilan muddaxileedka labada sano ah ayaa bilaabmaysa bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka iyadoo dhammaan doonta marka la gaaro bisha koowaad ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle fadhiga golaha guurtida somalilan ee maanta uu gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaa waxaa fadhiyay koob iyo toddobaatan xildhibaan ka hor intii aan codka gacantaagga loo qaadin muddo kordhinta golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka guurtida somalilan siciid jimaweyne uu halkaasi ka akhriyay warbixin guddidii hore loogu saaray inay xog soo ururiyaan ay golaha u soo gudisay taasi oo ka koobnayd dhowr qodob waxaa ka mid ahaa in kulamadii xusbiyada lala soo yeelanayey aanay dhicin in lala kulmo labada xusbi mucaarid ee waddani iyo wicid waxaa kale oo xogta golaha guurtida ay u soo gudbiyeen guddidii hore loogu saaray xog ururintu ka mid ahaa soo jeedinta muddo afar iyo labaatan bilooda in muddaxileedka cusub ee golaha wakiilada loo kordhiyo intaasi markii ay dhammaatay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan uco gacantaaga u qaaday inta ogol toddobaatan xildhibaan ayaa ogolaaday cid diiday ma jirin cid ka ma jirin guddoomiyaha goluhuna muu codayneen intaa kadib ayaan guddoomiye saleebaan maxamuud aadan waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay muddo kordhinta afar iyo labaatanka bilood ah iyo waxa lagu saleeyey jawiga golaha iyo ka qarankuba waa wanaagsan waxa dhibaatoo taagtaagan haddana iima muuqato haddaad i weydiisay muddadaanu kordhinay waa laba sannadood laba sannadood weeye waxaana u sababaa dad badan oo malaa oo arki kara inay dheer tahay waa jiraan waxaa u sababa hawsha taalbaa inta le ama shuruuc ha ahaat ama nabadgelyadoo la sugo oo wejigii doorasha ku dhici lahayd ha ahaatee hawl culus baa ka horeysa doorashada qabashadeeda anu waxaan isleeyahay waa muddo lagu qaban karaa lagaga bogan karaa labada sannadood dee ilaahay hayrabto
guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa waxa kale oo aan weydiiyey in codka saaka ka dhacay aqalka guurtida somalilan ee muddo laba sannadooda loogu kordhiyey xilka golaha wakiilada ee somalilan ay taasi ka dhigan tahay in hannaankii dimuqraadiyadeed ee somalilan lasoo afjaray waxa uu ku jawaabay guddoomiye saleebaan muddo yaroo la kordhiyey dimuqraadiyad ma mamnuucdo mana baajiso dimuqraadiyaddii waa inoo taagantah laakiin waxaan leeyahay ha noqoto muddada la kordhinayo muddo aynu howlaha yaal kaga bogan karo waa laga yaabaa oo halkaana waan ka idhi inay la dheeraato dadka qaarkii laakiin waxaan leedahay madaxweynaha iyo hay-adihii isa fulineed siday intaa ku sugayaan yaa waa muddo dheer muddadii dheerna dheeraydna intaana lagamana kordhin karayn laakiin wixii ka yarna hawshii kuga qabsoo kororsiimadani waa tii lixaad ee loo sameeya aqalka wakiilada ee somalilan shan iyo tobankii sannadood ee ay fadhiyeenna waxaa haatan loogu daray laba sannadood taasi oo cimrigooda ka dhigaysa muddo toddoba iyo toban sannadooda khadar maxamed cakulle v o e hargeysa